magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacday dhacdo taasi oo ahayd in askar ka tirsan dowladda federaalk ay rasaas la dhaceen nin farsamayaqaan ah askarigan oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dil iyo dhaawac u geystay sarkaal iyo nin farsamayaqaan ahaa sida ay goobjoogayaal ku warramayaan falkan ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada beledweyne waxaana askari ka tirsan dowladda federaalka uu dil iyo dhaawac u geystay sarkaal iyo nin u farsameynayay gaari ninkan farsamayaqaanka ah oo ay askartu u yeerteen si uu gaari ugu farsameeyo ayaa waxaa rasaas ku furay askariga kadib muran soo kala dhex galay rasaasta lagu furay ninkan farsamayaqaanka ahaa ayaa sababtay inuu dhaawaca ka soo gaaro sidoo kale rasaasta waxaa ku dhaawacmay sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidankooda ninka farsamayaqaanka ahaa ee dhaawaca gaaray ayaa waxaa la dhigay goobaha caafimaadka muddo oo isbitaalka yilay kadib waxaa dhaawaca u geeriyooday ninkan farsamayaqaanka ahaa oo magaciisa lagu sheegay kunaani nuur ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan